طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر فالعلا عشق الأباء عشق فرسان الحياة من لتوحيد الإله ينبر مثل الكواسر وإلى أسمى الحتوف رضا الله الرؤوف ننبري شم الأنوف نبتغي حسن المفاخر وإلى دحر العدا نمضي لا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka ramadaanka iyo jihaadka kaas oo allaah idinkii xalqadiisa labaad aan ku falanqayn doonno fadliga ribaadka iyo jihaadka waddada allaah iyo sida selafkii saalixa ahaa ee ummaddan ay u saramartay hemmigooda jihaadka ayna ugu baratamayeen cibaadadaasi weyn oo ay ku soo hoyeen guul aakhiro iyo mid adduun cizi sharaf iyo karaamo ay ummaddan uga saramartay ummadaha kale الله يامر والجهاد لنا سبيل أمر مولانا الجليل فيه نردع بالصقيل كل طاغوت وكافر
nimcada iyo galladda ugu weyn ee allaah uu addoommadiisa u galay waa in uu ku hanuuniyey kelimadda weyn ee tawxiidka sababteeda ayuu allaah u soo diray rususha warmaha jihaadkana loo soofeeyey qofkii si dhab ah u qaatana waa mid uu ku liibaanayo oo dhiiggiisa ku badbaadiyo kii baalmarana uu ku halaagsamayo waa furaha jannada iyo dacwada rususha sidaas darteed ayuu allaah ummadda muslimka ah uga dhex soocay ummadaha kale ugana dhigay midka ugu khayrka badan dadyowga ku nool guudka dunida oo idil sarrayn iyo sharafna uu ku siiyey khayriyadaas ayay ku heshay farista wanaagga iyo reebista xumaha wuxuuna allaah subxaanahu wa tacaalaa uu la galay bayc midka ugu wanaagsan kaas oo ah aljihaadu fii sabiilillaah iyo in dartiis loo dilo maadaama ay u hubqaaday hadafkaasi ee lagu koryeelayo kelimadda tawxiidka wuxuu allaah ku sharfay koox ka mid ah geesiyaasha ummaddan kuwaas oo kor u sida calanka tawxiidka iyaga oo dadka ugu yeeraya cibaadada allaah ee khaaliska ah iyo isku xukunka shareecada islaamka waana kuwa ay dushooda ku burbureen shirqoollada uu kufrigu la doonayo islaamka iyo ehelkiisa wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam yidhi ummaddan ugu bishaaray sarrayn guul iyo hanashada dhulka ruuxii camal aakhiro u sameeya adduunyada darteed wax nasiib ah kuma lahan aakhiro jiilashii hore ee ummadda islaamka ayaa si dhab ah u ximbaaray ugana dhabeeyey micnaha dhabta ah ee ujeeddadaasi weyn waxay xambaareen risaalada iyagoo huray wax weliba oo ay awoodeen allaahna naftooda ka iibsaday bacdallaahina waa kuwa sababta u noqday oo dhiiggooda ku qoray taariikhda iyo mejdiga weyn ee ay muslimiintu ku faanaan ee keentay in ummadaha dunida oo dhan ay uga heebaystaan waxay si dhab ah u garteen booska weyn ee jihaadku ugu fadhiyo islaamka iyo in uu yahay baarka sare iyaga oo si qoto dheer u dhuuxay una dhaqangeliyey wanaagga iyo fadliga uu leeyahay mujaahidka ku taagan waddadaasi dhanka kalena ka digtoon cawaaqib xumada ka dhalan karta adduun iyo aakhiro ka tagista fariidadaasi weyn rasuulka allaah sala allahu calayhi wasalama oo ah qaa'idka koowaad ee ummaddan ayaa ah tusaalaha koowaad ee jihaadka iyo halganka wuxuu ahaa mid u heelan dagaalka jidka allaah ummaddiisana wax badan ku goobaabiyey isaga oo na baraya fadliga jihaadka iyo micnaha shahaadada ayuuna suubanaheena nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee yidhi allaah naftayda gacantiisa ku jirto baan ku dhaartay waxaan jeclaystay in aan ku dagaalamo jidka allaah oo la i dilo dabadeedna la isoo nooleeyo oo la i dilo kadibna la isoo nooleeyo oo la i dilo waxaa kaloo uu rasuulku yidhi sala allaahu calayhi wasalama miyaydan jeclayn in allaah uu idin dembi dhaafo oo uu jannada idin geliyo ku duula jidka allaah ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة war maydan jeclayn in janno laydin geliyo dembigana laydin dhaafo bala yaa rasuulallah waan jecelnahay dembiga in naloo dhaafo jannana nala geliyo camalka aan jannada ku gelayno dembigana nanoogu dhaafayo inoo sheeg rasuulka ilaahayow kolkaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uqzuu fii sabiili illaah uqzuu fii sabiili illaah bimujaradi alkhaswi oon dagaal ku jirin ayaa dembiga lagu dhaafaa jannana lagugu gelinayaa waa duulaan intaad baxday aad soo noqotay oodan dagaal gelin wey waanaad garanaysaa nimayow reer allah ka dhigo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay uqzuu fii sabiili illaah nabiga inabadi tacallamuu fi lmasaajid tacallamuu fi ljaamicaat walmadaaris ordahoo ganacsada kunuu aghniyaa inabadi nabiga calayhi salaatu wasalaam hal meelu inoo dhaqaajiyey wuxuu ina yidhi suubanaha sala allahu calayhi wasalama war ma jeceshiin in janno laydin geeyo dembina laydin dhaafo haa rasuulka ilaahay ow noo sheeg camalka jannana lagu gelayo dembina lagu dhaafayo kolkaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam uqzuu fii sabiili illaah haddaad duulaankii gasho adigoo jannana helay dembina lagu dhaafaad soo noqonaysaa dagaalka xisaabtiisa waa ka baxsan yahay ogow kolkii dagaalka la tagana nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam من قاتل فواق الناقة كلمة من تأثيرية شروطكم حرنو ننكم من قاتل في سبيل الله هذو من ننك قنقار نقضو ومحنكو الله كو جنة أودي كرو من قاتل في سبيل الله فواق الناقة محوج من نقاس وجبت له الجنة وجبت له الجنة نبي قينا شيء عليه الصلاة والسلام هذه الجنة للرادين أيه هل كاسي أقول أودي kolka haddii dagaalkii aad ka heshay dembi dhaaf jannada aad ka heshay duulaankii iyo wasiiradii lagu gaalina aad ka heshay haddee wax kuu dhiman ma jiro haddaad halkaa iska fadhido ribaadka gasha nabiga calayhi salaatu wasalaam ribaatu yowmin fii sabiili illaahi khayrun min addunyaa wamaa calayha waa hal maalin oo ribaad gashay oo waddada ilaahay fadhiistay subxaanahu wa tacaala adduunyo idil iyo wax alla wixii dul saaran haddee adduunya ha u fahmina intan aan joogno keliya nimayo doolarka iyo dahabka caalamka o dhan yaalla guryaha daaraha dhaardheeroo caalamka yaalla baabuurta caalamka taalla diyaaradaha caalamka yaalla waxa dukaan iyo ganacsi iyo alaab iyo bagaash adduunka yaalla waxa elektroniga dhulka yaalla ma kugu filan yihin hadda tujaraanahay ogaada nimayow ibnu xajar alcasqalaani wuxuu ina yidhi waxaan la isbarbardhigayo waxaan la isbarbardhigayo ma ahan adduunyo iyo maalinkaa keli maahan cibaadadii ahay ilaan maalinku waa cibaado weeye adduunyadan ilaalkeedana hadda nin weli waa cibaadsan laakiin cibaado laguma tilmaamaya iyada ahaanteeda labadaa la isma barbardhigaye waxaa la isbarbardhigaya adduunyo haddii la qaado oo nin wanaagsan oo ahlu khayra gacanta laga saaro wax alla wixii yaallay adduunyaha isla markaasna uu nafaqeeyo fii sabiili illaahi ku bixiyo ajirka ooga xasilaya nafaqadaas iyo miskiin yanan waxba ogeen oo maalin meel fadhiistay oo ribaadkaa fadhiyo weeye waxaa la muqaaranaysanaya ajirka u xasil lahay kolkaasuu nabiga le calayhi salaatu wasalaam ribaatu yowmin fii sabiili illaah hal maalinoo waddada ilaahay lagu xidho ajirka ka xasilayo khayrun min addunya wamaa fiiha adduunyo idaalkeedoo la nafaqeeyey ajirka ka xasili lahay iyo ajirkii meeshan ka xasili lahay labadaa ajir weeye waxaa la isbarbardhigayo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu intaa kuu sheegay ood adduunyo dhan gacanta ku haysato waxaa jira waxoogaa roonta inaad yaro gasho kolkaasuu kugu yihi laqadwatun fii sabiili illaah aw rawxatun khayrun min addunyaa wamaa fiiha laqadwatun waa masdaru lmara waa faclatun waa taqaanan laqadwatun fii sabiili illaah aw rawxatun khayrun min addunyaa wamaa fiiha waa roonda yaroo saa u martay weeye waad iska seexatay waanad soo kacday roondadii baad yaro gashay kolkaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkaa ku siinayaa intaa waxaa kaaga daran socodka aad gelayso lugahaad ka booroobaysaa markaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam maqbarat qadamaa cabdin fii sabiili illaah fatamassahu nnaar wuxuu nabiga ina yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon labadiisa guumudood ma booroobaan ilaahay dartii iyo fii sabiili illaah ila naarna ay naartaa wato ma dhacayso naartaa laga xoynayaa weye rasuulka ilaahay ma lugaha keli boorka gaaraa waa maya jirkoo dhan hadduu gaaro nabiga wuxuu ina yidhi calayhi salaatu wasalaam صوبنا صلى الله عليه وسلم ما اجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم قفك الله ما يابنو هواك كل عيد شيسة هدو بابور ساري هاي يا هدو إسكا سيحدي يا هدي دويل صومرتا وحوغاكو كعيسي ناركو إناد قرحيسانو ماها والله إن لغو قلق شوي amiiruulmu'miniin cali bin abi taalib radia allaahu canhu isaga oo noo sifaynaya jihaadkii iyo geesinimadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay markii uu dagaalku kululaado oo xaaladdu adkaato waxaan isku difaaci jirnay rasuulka sala allahu calayhi wasalama mana jirin qof cadowga uga dhow isaga waxaan arkay maalintii beder annagoo ku gambanayna nebiga sala allahu calayhi wasalam isaga ayaana noogu dhowaa cadowga wuxuuna maalintaas ahaa kan ugu geesisan uguna ad adag dagaalka sala allahu calayhi wasalama saxaabada allah ha ka raali noqdee ayaa iyagana ku soo terbiyoobay madarasada jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalama ilaa ay sara martay himadooda heer ay waalidka iyo carruurtiisa ay ku baratamaan dagaalka waddada allaah iyo shahaadada tani waa qiso naadir ah oo ay adag tahay in aad ka hesho kutubta taariikhda mooye waa mashhad marla arag ah oo suurad inaga siinaya geesinimada iyo fahanka saxaabada ee jihaadka waxayna dhex martay allah ha ka raali noqdee saxaabiga jaliilka ah ee cuthayma bin xaarid iyo wiilkiisii sacad wakhtigii loo diyaargaroobayey duulaankii barakaysanaa ee beder sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa isdultaag ku samaynaya qisadaasi cajiibka ah marka himna caaliya ayay lahaayeen markay muslimiintu aadayeen dagaalkii beder markii loo baxayey ayaa waxa isqabsaday wiilii aabihi waxa isqabsaday ninka la yidhaahdo qutaymata ibni xaaris alansaariy wa bnahu sacd sacd ibni qutayma labadoodaa isqabsaday odaygii baa wuxuu yidhi qutayma aabbow labadeenna nin unbaa baxaye jihaadku waa fardu kifaaye maxaa saskiya carruurta la sii joog sacadna wuxuu yidhi aabow adaa odayahay iska sii joog odag anaa dhalinyaraanaa baxaya lianna jihaadku xalwad buu ka macaanaa maalintooda cibaaduu jihaadku ahaa munaafiqiinta wareegaysa maalintaa ma joogin hadday joogeenna kelmad ma aynan lahayn laakiin maanta manaabirtay saaran yihiin munaafiqiinta iyagii baa hadlaya oo dadku dhegaysanaya fariida min faraa'id illahi bay dhaawacayaan fariida min faraa'id illah aabow adaa waa yeele joog aabow adaa iga yeere joog rasuulkay iskula tegeen kaasuu nebigu ku yidhi labadiina nin una baxo anuu odhan maayo hebel ha baxay hebel ha baxee mid una baxo bannaankay isla tageen odaygu wuxuu yidhi abba haddaad diidday inaad joogto aniguna waan baxayaaye aan qoryo tuuranna marka qori qorigii ninkuu u soo baxo ninkaa ha baxo waa la qoryo tuurtay marka maxaa loo qoryo tuuranaya kuwadii imaaraadka in timir laga keena ma loo qoryo tuuranaya ya mase waxaa loo qoryo tuuranaya qaramada madoobe in lala fadhiisto kufaarta iyo mujrimiinta wujuhdooda in la arko wallaahi wujuuhdooda araggooda naar lagu gelaya wejiyada gaalada ninka inuu arko oo u qoslo oo u farxo oo ku raali noqdo oo manhajkooda faafiyo intaasaa naar lagu gelaya iska daa wax kale markaasuu yidhi aabe inoo qoryo tuur qorigii baa la tuuray qorigii waxaa helay sacd ibni qutayma wiilkii baa helay nasiibkiisii buu qaatay odaygii baa ku dhego wuxuu yidhi aabe aabbaha soo maah nicmadaan aniga soo ixsaankaan kugu meliy aabo ii doori buu adiga heshay aabow ii doori adigu joog anigana aan baxe qaala sacdun radia allahu canhu low kaana hayru ljannati aatartuka bihi ya aabati aabow janna haddaynan ahaan lahayn wallahi waan kuu doorin lahaa buri inahaa jannati ya aabati aaba jannaan u socdaa buri ma jannaan kuu dooriya jannaan u socdaa ma jannaan kuu doorinaya fakharaja sacdun ila lbadrin faqaatala amaama rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waa baxay sacd nebiguu u gargaaray diintuu u gargaaray rasuulka hortiisuu ka dagaalamay faqaatala xataa qutila shahiidan radia allahu canhu shahiidnimo ayuu ku baxay odaygii baa loo yimid oo xadi wiilkaagii sacdaha waa shahiiday markaasuu murug bilaabay wuxuu dhihi jiray wakhti walbaba kaana sacdun khayran minii sacd waa iga khayr badnaa wiilkaygii sacd shahaaduu helay hal sanuu taahayey sanad dhan buu taahayey markaasaa waxaa yimid dagaalkii uxud baa yimid fakharaja qutaymatu radia allahu canhu qutayma dagaalkii uxud buu aaday faqaatala xataa qutila shahiidan radia allahu canhu sidqu maca allah sidqi buu ilaahay rabaa iyaga oo dhallinyaro ah ama gaboobay fudud oo culus ayay mar kasta ahaayeen kuwa si isku mid ah u ajiiba baaqa allaah oo halgan u helan tusaalahaasina waxaan ka qaadanaynaa sheekada saxaabiga jaliilka ah ee abudalxa al ansaari radia allaahu canhu oo isagoo cuslaaday u baxay jihaadka waddada allaah rabbina noloshiisa ugu soo gebagabeeyey shahaado sheekh casaam abuuyaxya ayaa isdul taagaya qisada saxaabigan weyn iyo cibarta noogu sugan saxaabiina baraya qofku hadduu weynaado iyo hadduu yar yahay hadduu cuslaado iyo hadduu fudud yahayba inuu naftiisa u huro diinkiisa u huro oo u dagaalamo saxaabiga maanta aynu soo qaadanano iyo wacdar uu sameeyeyba aynu soo qaadanano waa saxaabigii qiimaha badnaa ansaariga ahaa abudalxat al ansaari radia allaahu canhu anas bnu maalik hooyadii ayuu qabay umu sulaym ayuu qabay nin qiimo badanna uu ahaa iyadoo dagaallo ay jiraan oo dagaallo lasoo sheeg sheegayo ayuu saxaabigaasi wuxuu akhriyay maalin maalimaha ka mid a suuratu towba ayuu akhriyey suuratu towba markuu akhriyey qur-aankaa saameyn ku lahaa saxaabade wuxuu soo gaadhay infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiiliillah ayuu soo gaadhay markaasa wuxuu ku dhawaaqay araa rabbana caza wajalla yastanfirunaa shuyuukhan wa shubbaana jahizuunii ay bunaya wuxuu idhi ilaahay waxaan arkaa inuuna la hadlay oo dagaalkiinan u baxno uuna faray haddaan nahay odayaal iyo haddaanu nahay dhallinyaraba war diyaariya war dagaalka ii diyaariya ayuu yidhi yaa subxaana allah saxaabada rasuulka duqaytideedii sidaas ayay ahaayeen annagana dhallinyarteennii iyo dadkii xoogga lahaa ee awoodda ilaahay tabaaraka wa tacaala siiyey ayaa la dhaqaajin layahayo laga la'yahay inay diinkooda difaacdaan xataa diinkooda hadday difaacan waayeen aw idfacow baa laga la'yahayo war erdigiinna iyo sharaftiinna iyo dhulkiinna difaacda ayaa laga laayay xilligaa jihaadku waxaa dalab waxay ku yidhahdeen markaa wiilashiisi yarxamuka allah qad khasawta maca rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam xataa maata wa maca abibakrin xataa maata wa maca cumar radia allahu canhuma xataa maata wadhaa abow rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaad la duushay oo dagaallo badan iyo mashaahid badan aada la xaadirtay ilaa uu ka geeriyoodayna hubka iyo qalabka maad dhigin abubakar baad garab u noqotayoo intaa au noola oo dhan aad dagaalamasay haddana cumar baad askari iyo ciidan u noqoto intuu noolaa oo dhan aad dagaalamasay maantana da-dan baatay waad gabowday dagaalkiina waa lagaa dhigay oo waa lagaa cafiyey annagaana kaga filan aha booskana soo iska fadhi booska annagaa buuxinaana ayay dhahdeen wuu diiday marka wuxuu ihi maya aayaddaas meelaan ka maraanu ma hayo infiruu khifaafan wa hiqaalan meelaan ka maro ma hayo shalay haddaan khafiif ahaa maanta oon thaqiil ahayna way la hadlasaa ayuu yidhi dareenka saxaabadu aayaadka hadlaya ay ku hayeen ayaa laga qaadanaya qisada macnaha iyo qalbiga siday uga taabanaysay iyo inagu sidaanu qur-aanku inooga saamayninba alfaad la akhrinayo oo meesha ay ka hadlayaan iyo waxay ka hadlayaan midna aanad garanhayn ayuunbaa qur-aankii laga dhigay bal dadka xufaadda ah ee sida nayloonka qur-aanka u dareeninaya ee waxaa laga yaaba maanta hal aayad macnaheeda inaanay garanhaynin ayaa laga yaabaa laakiin saxaabadu sidaas may ahayn akhiiran waxaa dhacday saxaabiga abudalxa in la diyaariyo kadibna ciidan badda ka duulaaya uu raaco badda dhexdeeda ayuu ku geeriyooday ila waayeel buu ahaayo da-baa wadi markii horebe geeridii ayaa u timi meelay ku duugaan iyo jasiirad bannaan ay ku duugaan ayay waayeen toddoba maalimood ayay wadeen toddoba maalimood kadib baa la duugay isagoo sidiisiiya waaba yaraatay isbeddel yarna aan lahayn ayaa la duugay hadi alqisa marka abuutalxa uu samaynayo waxayna baraysaa in diinkani uu inooga baahanyay difaac qof kastana uu difaac uga baahayay qofka uuga baahayeyna loo fiirin maayo inuu yahay qof waayeela iyo qof dhallinyaraah qof kastaba diinku xaq buu ku leeyahay isagaana laga rabaa inuu difaaco uswo iyo qudwana waxaa inoo ah saxaabiga qiimaha badan le abudalxa waxaa kaloon ka faa'iidaysanana dadka diinkooda u dhinta ee u geeriyooda intooda badan inaanay isbedelin oo hadday geeriyoodaan geeridaasi aanay ku keenin dadka kale sida u uraan ay isku badelaan isku bedelin oo ficlan in badanna waa la arkay oo dhacdooyin badan oo dhacayna waa la arkay oo dadka qaarkood xataa xabaasha laga soo saaray ayaa la arkay sanawaad badan kadib oo iska sidoodiiya oo saxaabigii cabdullahi ibni camar bnu xaraamba waayo dambe oo muddo ay ka soo wareegtay ayaa daad soo saaray xataa nabarkii ku dhacay maalintaas ee yowma uxudina isma bedelino dhiiggiisu wuu tifqaayay marka qofka mu'minka hadduu ilaahay dartii u dhinto oo ilaahay isagoo diinkiisa difaacaya uu geeriyoodo waxyaalaha ilaahay ku sharfaya waxaa ka mid ah in jidhkiisa la waardiyeeyo oo la ilaaliyo si uu diinkiisa u waardiiyey oo diinka alle u waardiyey ee ilaahayna tabaaraka wa tacaala jidhkiisa ugu waardiyeynaya ilaahay jalla wacalaa waxaan weydiisanaynaa shahaado inuu nagu khatimo nolosheenna الموت يزار والعرين خراب هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سراب هم لقنوا خصم العقيدة درسهم ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب يا رب إن سار الصحاب ka sheekaynta jihaadkii salafka saalixa ahaa ayaa ah badweyn ay adag tahay in looga faalloodo si fudud nafuurkooda ayaana ah taariikh ay weheshanayaan jiilasha ummadda si ay u qaadaan dhabbahooda ayna ugu daydaan ficilladooda wanaagsan bal aan markan eegno sidii ay ahaayeen ardaydii saxaabada iyo taabiciinta ee dhankooda jihaadka u kala baratabi jiray tusaalahaasna waxaan ka soo qaadanaynaa imaamka weyn ee muxadidka mujaahidka ah cabdullaahi ibnu mubaarak allah ha u naxariistee oo ahaa tusaalaha jihaadka iyo ribaadka qodobkaas ha inoo sii anba qaado sheekh cabdiraxmaan firin ninka la yidhaha cabdulaahi mubaarak raxmatullaahi calayhi yani aad ay saaxiib u ahaayeen oo la dhihi jiray ibnu ciyaad la dhaan jiray ayuu warqad u qoray wadaadka marka marka hore jihaadku ku jiri jiray kadibna wuxuu aaday mataqaanaa ee xaramku iska cibaadaystay iska fadhiistay marka ribaadkiina waa ka tegey wuxuu yaha caabid alxaramayni low absartanaa lacalimta anaka fi lcibaadati talcabu wuxuu yidhi ninka xaramayn ku cibaada falahayo xaramayn ku jirow haddaadna arkida furinta aan taagannahay iyo gaaladan la xisaabtamayno iyo howlaha aan ku jirro iyo soo jeedka iyo waardiyaha iyo dhaawaca iyo shahiidnimada iyo gaalalaynta waxaad ogaan lahayd inaad cibaadada ilaahay ku ciyaarayso ikhwaani masale masalaan fiiri hadda marka ruuxu meeshuu ku cibaadaysanaya waa xaggee waa xarameynkii wey xaraameynkii buu ku cibaadaysanaya ruuxanu ruux marka xarameynkii ku cibaadaysanaya oo maka ku cibaadaysanaya meel ka fadli badan oo lagu cibaadaysan lahaa ma jirto markaasuu wuxuu leeya iska daa marka adoo soomaaliya iyo geeska afrika iyo yeman iyo waxaa weeye afrikaan kale iyo suuriya iska daaye yaa caabid alxaramayni low absartana lacalimta anaka fi lcibaadati talcabu waxaad ogaan lahayd inaad cibaadada aad ku ciyaarayso wuxuu yihi man kaana yakhdibu khaddahu bidumuucihi ninkii intuu xaramka joogo ama cibaadaysa iska ooyahaya oo dhabeennadiisa ka shubahaya mataqaanaaye illinta fa nuxuurunaa bidimaa'ina tatakhadabu annagu wuxuu yidhi laabtanada dhiig baa ka dureerhaya dhiigga madaxa lagu dhurtay iyo nabarkana gaaray iyo dhiiggiina gaaray ee jihaadka yay saa nooga qobanayso adigu adiguna ilin baa kaa qoban annaguna dhiig baa naga qobanhayo marka dhiig iyo ilin isku meel ma galaan dhiiga ka fiican wey aw kaana yutcibu khaylahu fii baadilin fakhuyulunaa yowma sayxa tadcabu wuxuu yidhi ninkii fardihiisa iyo baadil ku halaynhayow annaga kunaga waxaa weeye waa rafaadahayaan laga xaq bay ku rafaadahayaan rayxu lcabiiri laku wa naxnu cabiiruna wuxuu yihi idinkuna waxaad leedihin cadirkiina annaguna cadirkanagaan leenahay idinku barfuuno iyo cadir iyo adduun iyo uunsi isku kamiya annaguna waxaa weeye boodh iyo caro iyo annagana ku jiraa iyo god la galo ayaan ku jiraa rahju sanaabiki walqubaaru adyabuy waxaan ku jiraa waramada afkooda taaganahay waran xabad baa nagu soo dhacaysabuy annaga manaa waxaa weeye walqubaaru adyabu waxaad carabsanaysaan oo barfuunada iyo adduunyada war boorkaa ka caraf badan boorkanaga yaa ka fiican buy walaqad aataanaa min maqaali nabiyina qowlun saxiixun saadiqun laa yukdabu waxaa noo yimid hadalka nabiga nebi maxamed ah baa noo yimid qowlkaa saxiixee saadiqa ah een beenhayn baa noo yimid nabi muxuu yidhi laa yastawi waqubaaru khayri illaahi fii anfi imri'in wa dukhaalu naarin talhabu boor kaa soo gaadhay ilaahay jihaadkiisa iyo naarta jahanaba qiiqeeda ruux muumina kuma kulmaan ayuu nabigu calayhi salaam hada kitaabu allahi yandiqu baynana laysa shahiidu meyitin walaa yukdabu kitaabkan wuxuu noo sheegay buu yidhi oo nabi maxamed carabkiisa noogu hadlaya inaan shahiidka usan dhimanin beenna ma aha buu yidhi kadib markii warqadii loo geeyey fudayl bin ciyaad markii loo geeyey wuxuu yidhi wuu ooyey aad buu ooyey wuxuu yidhi walaalkii waa runtii xaramka aan ku jiray cibaadadanu waxba kama jiraan biyo inaan jihaadka aadabiyo aad buu ooyey marka wuuna garaysay innaguna saasaa laga rabaa waxaa la doonayaa sida salafka oo kale inaan samayno insha allahu tacaala culimmada islaamka ee ninka la yidhaha abu daawuud kitaabka sunanka furin buu ku alifay cabdullahi mubaarak cabdulxaramin warqadda u dirahayo darduusu joogay uu difaac kaga jiray asaguna marka sidaasay u fahmeen raggii hore ee salafka ahaa waxaa dhacday nin salafka ka mid ahaa ayaa maalin jihaad buu galay marka wuu dhaawacay markaasuu aad u ooyaalay raggii salafka markaasaa waxaa ka sheekeynaya axmed bin ibraahim maxaa la maxaad la ooyeysaa baa la yidhi yuunusow maxaad la ooy wuxuu yidhi waxaan la ooyahayaa qadamaaya labayda lugood boodh kuma yaalaan bi lugahaygaan fiiriyey anna hadda waan shahiidhayaa ilgeeriyaad baan leeyahay lugahayga boodh kuma yaalaan biyo marka waxaa weeye boodhka jihaadka kaa soo gaadha iyo jahanamo qiiqeeda ma kulmahayaan marka sidaa darteed waxaa la doonayaa markaan jihaadayno jihaadkeenna wuxuu ilaaliyaa diinta ilaahay waxaa waajib nagu ah say muslimiintu soon xaragal ay u soobaan amni ah inaan furama iska buuxinno yaa waajib nagu ah oo gaalada aan goodka ku uruurino sababtu haddaan jihaadka hadda gallo oo waxaa weeye ummaddan dhan ee nabadgel ku soomaysa ajirka loo qoraa loo qora kulli mujaahiinta furinta ruux walbo amni ku sooma oo magaalooyinka rijaalan wa nisaa'an ajirka loo qoraa laydiin qorhayaa waxaad garan kartaa soonka iyo jihaadku hadday kulmaan waa soomaynaa haddii laakiin la haddaan soonno xogaha jihaadkii waxaa ku dhacaya nusqaan oo xogaa raggu waa tabar daraynhayaayoo xilli cunto lakasmad soonka waa iska dayaynaaba soonkii rabadaan maba soomayna ajirkiisa waa leenahay markii aan amni helaan soo qalayna insha allahu tacaala ninka aan fursad helin oo shahiidana waxba lagama rabo ninkii fursad helana wuu soo qalayn ninkii fursad helan soo qalaynna muslimiinta kale ka soomi akhbaar iyo ehelkiisa ayaa ka soomi doona nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii dagaale ugu weyna u galay nabigu ramadaan buu galay marka waa shahru intisaaraad dagaalkii beder ee gaal abujahal lagu dilay hal lagu dilay beder buu dhacay ilahi waxaa ka rajaynaynaa kuwa abujahal oo kale ah ama maraykan ah ama yuhuud ah ama murtadiinah ilaahay inuu ku laayo yaan rajaynaynaa dagaalkii maka lagu qabtay nabigu laba iyo toban kun oo askari ayuu ku weeraray ramadaanna way ahayd dagaalkii andulus ramadaan buu dhacay caynu jaaluud ramadaan bay dhacday marka insha allahu tacaala waxaan leenahay maanta soonkanu fursad haysanaa shaadiintii waa naga xidhxidhan waa ajirkii aan la imaan jiray boqol laba jibaar toban laba jibaar buu sii loo jibaarhayaa furimaa iska xaadirno wa jazaakum allahu khayran sidaas ayuu ahaa xaalka jihaadka ee salafkeenii wanaagsanaa allah ha ka raali noqdee waxay dhiiggooda ummaddan ugu diiwaangeliyeen cizi iyo karaamo iyaga oo safaxaadka taariikhda u geliyey baal dahaba oo waaray wuxuu jiilba jiil raayada u soo dhiibo ayna ummadda muslimka sharaf iyo sarrayn ugu taliso dhulka nasiib xumo maanta waxaa isugu habarwacday ummadaha oo idil tiiha iyo wahanka ay ka dhaxashay ka tagista jihaadka ayaana ka dhigay mid lagu tunto muqadasaadkeeda waxa keliya ee ay ku soo ceshan karto booskii ay kaga jirtay ummadaha si ay mar kale bashariyadda hoggaanka ugu qabato ayaana ah aljihaadu fii sabiiliillaah dulliga iyo daranyadana ka bixi mayso ilaa ay u soo noqoto diinkeeda
حسن المفاخر وإلى دحر العدا نمضي لا نخشى الردى نمتطي صهو الفداء بالعتاد وبالذخائر وإلى دحر العدا
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqada labaad ee barnaamijka xalqada xigta ayaana alle idinkii ku faaqidi doonnaa sida muslimiinta bishan uga dhigeen bishii jihaadka oo ay u soo hoyeen guulo waaweyn oo wax ku-ool ah oo ay taariikhdu waarisay inta ka horraysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
كل طاغوت وكافر في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر خاطر في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر